maxamed cali cumar caananuug oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay safarkii oo shalay xamsi cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku tegay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa uu safarkaasi ku tilmaamay mid ay dowladda federaalka iskaga dejinayso wareerka ka haysta furimaha dagaalka kuna fashilmeen dagaalka kala dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ceeb ah ra-iisul wasaarihii meeshii uu ka tegay oo hareeraha ay shabaab ka fadhiyaan in deegaan nabad ah inta loo safro la yidhaahdo ma ogtahay stresska iyo madax xanuunka haya halkaas la isaga soo baabi'y waa nasiib daro siyaasiga waxaa la rabaa mishkiladda hortaagan si dhab ah inuu u wajaho sababtoo qandhada ku hayso adigaa laga rabaa inaad iska daaweyso hadaadan iska daaweyno meelaha la warwareegto qandhada way ku dilaysaa marka madaxweynaha stress guriyuu ku xirnaa meeluu aaduu waayey buntlandna kasoo xirantay jubbalandna kasoo xirantay meel kalu cad dhiguu waayey dagaalkii argagixisada lagula jiray asagii xukuumaddiisa way ku fashilmeen markaasaa diyaaradaha waxaa loo kireystay laascaanood ilaa iyo dhowr iyo shan diyaaradood lix diyaaradood oo tictok ciyaaladii tictokarada iyo social mediaha dhallinyaradii ka shaqaynaysay iyo wasiiradii iyo cid kasta halkaas ayaa lagu yaacay geesta kale wuxuu soo hadal qaaday caburinta ay dowladda federaalka ku haysay siyaasiyiinta iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee kasoo horjeeda aragtideeda waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska ee dowladda federaalka ay gebeen hooshooda dhibaatada ay wadaanna lagula xisaabtami doono qofka muwaadinka soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay aragtidiisa si xor ah inuu usoo bandhigo ciidamada bliiska oo maalmahanba taarget ka dhigtay dadka wariyaasha ama dadka siyaasiyiinta inay beegsadaan war shaqada la idiin diray taa ma aha waana laga xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo la isagama hari doono marka dareenkayga halkaas waxaan kusoo koobayaa inaan ka xumahay raallina ka noqonaynin in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed oo dhalinyaro ah in la dulmiyo aragtidiisa lagu dulmiyo marna ma aqbalayn insha allahu tacaala maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay madaxda iyo siyaasiyiinta dhaliilaya qaabka ay hadda wax ku wado dowladda federaalka hadalka xildhibaan caananuug ayaana kusoo aadaya xilli dowladda federaalka maalmo ka hor xabsiga ay dhigtay siyaasi kasoo horjeestay siyaasada dowladda federaalka iyo wariyihii waraystay